booliiska gobolka connecticut ayaa faahfaahin ka bixiyey baadhitaankii ay ugu jireen gacankudhiiglihii falka toogashada ka geystay dugsi hoose oo ku yaala magaalada newtown ee gobolkaasi waxaana sheegay in dhimashadu ay tahay lix iyo labaatan kuwaasoo labaatan ka midihii ay ahaayeen carruurtii dugsiga dhiganayay halka lixda kalena ay ahaayeen haween ay ku jirtay maamulihii dugsigaasi iyo qaar kale oo macallimiinta ka tirsanaa wariyaha v o e da carolin wiver ayaa warbixintan noo soo dirtay sahre cidla nuur ayaa inoo soo koobaysa labaatan carruur oo ciyaalla iskuula ayaa jimcihii lagu dilay dugsiga sandy hook ee magaalada newton ee gobolka connecticut carruurtan ayaa la sheegay in badankoodu ay ahaayeen lix jiro sida uu xaqiijiyey dhakhtarkii baadhitaanka sameeyey waxaa kaloo isla goobtaasi ku dhintay lix dumar ah oo ay ka mid ahayd haweenaydii dugsigaasi maamulaha ka ahayd iyo hablo kale oo macallimiinta ka tirsanaa oo midkood ay dhimatay iyadoo isku dayeysa inay carruurtaasi xabadda iskaga dhigto ninka falkan geystay ayaa lagu sheegay magaciisa aadam lansa da'diisuna ay labaataneeye ahayd oo dugsigaasi xoog ku soo galay isagoo hubaysan waxaanu islamarkiiba bilaabay rasaastaasi uu ku furay dugsiga madaxa dhakhaatiirta baadhaysay dhibanayaasha oo lagu magacaabo wayne carfer ayaa sheegay sida ay xaaladdaasi u taabatay qalbigiisa wuxuu yidhi dareenkaygu ma aha sidii qof xaalad caadiya ku jira balse waxaan dhacay waa tii ugu xumayd ee aan abidkay arko intaan ogahayna shaqaalahayga waa tii ugu xumayd ee ay arkaan gacankudhiiglahan oo lagu magacaabo aadan lensa ayaa ugu dambayntii isagu isdilay waxaana la sheegay inuu hooyadii ku soo dilay gurigeeda oo ku yaalla meel boqol iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada new york waxaana magaca hooyadii lagu sheegay nancy lanza booliiska gobolkaasi masiibadu ka dhacday ee connecticut ayaa sheegay inay tuhunsan yihiin in ninka falkan geystay uu sidoo kale lahaa hub kale waxaana la sheegay in goobtii dilku ka dhacay laga helay qoryo kale oo cabbaysnaa amaba weerar diyaar u ahaa qoryahaasi oo ku diiwaan gashanaa magaca nancy lanza booliisku waxay ilaa hadda baadhayaan sababta ninkan ku kaliftay inuu bartilmaameedsado dugsi ay arday wax ka baranayaan walaalkiisa weyn ayaa booliiska u sheegay in xaaladda aadan lansa aanay degganayn oo uu qabay xanuunno maskaxda raadeeya baadhitaanka lansa iyo hooyadii ayaan weli la soo gebagabaynin